الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا وتوفيقا بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah waxaad arkaysa iyagoo bulshadii dhex gelaya oo aan ku koobnayn xafiisyadooda iyo meelaha loo oggolaaday inay deganaan waxaad arkaysa iyagoon ilaalinayn amnigooda mararka qaarkood istaafka ilaaliya ka baxsanaya si ay dad ula kulmaan iyadoon cidi muraaqabinayn waa waraysi gaar ah oo aannu la yeelanay sheekh aadan sunni oo uu uga warbixin doono iskudayada hay-adaha waxgaalaysiye ay ka wadaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada waqooyi barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa wasiirka amniga dowladda kenya oo weerar lagu qaaday xilli uu ku sugnaa dhulka n f d faahfaahin ayaan idinkaga haynaa sidee ayaa looga dawoobi karaa ama looga gaashaaman karaa warka uu kuu soo tabinayo qofka namiimka ah ee dirdiraalaha ah si aysan u dhaawacmin walaaltinimada ka dhexaysa muslimiinta waxaad ku dhegaysan doontaan xalqada saddex iyo kontonaad taxanaha aan ku faaqidayno waxyaabaha fasahaadiya uquwada iimaaniga xiisado colaadeed oo u dhexeeya laba maleeshiya oo ka tirsan murtadiinta oo ka taagan gudaha magaalada cabudwaaq ee galgaduud gaalada qaramada midoobe oo ku eedeysay maleeshiyaadka murtadiinta soomaalida inay tacdiye ka dhan ah shacabka u geystaan bulshada ku dhaqan deegaanada ay maamusho kooxda ridada soomaaliya waxaa kaloo maqli doontaan khudbad uu shirkii nuqabada ka jeediyey ugaas xaaji cabdulaahi axmed maxamed oo ka mid ah waxgaradka beesha garre barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonaa xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena caawa aan diradda ku saari doonno sheekh aadan sunni oo ka mid ah culimada soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay iskudayada hay-adaha waxgaalaysiiya ee ay ka wadaan soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka dhaca waqooyiga soomaaliya haddaba walaalkeen faysal xasan cali ayaa waraysi gaara la yeeshay sheekha ee kusoo dhowaada waraysiga sheekh aadan sunni bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheekh aadan waan kaaga mahad celinaynaa fursadan qaaliga aadna siisay sheekhana kulankan oo ah kulankii shanaad ee culimada wilaayaadka islaamiga ah ay isugu yimaadaan ayaa allah uu qadaray in aad kasoo qeyb gasho markii kuugu horeysay waxaa laga yaabaa inaad warbaahinada kala socotay kulamadii ka horeeyey ee koowaad labaad saddexaad iyo afraad intaba laakiin maanta qaacadan inaad xaadir ku noqoto ayuu allah kugu manaystay arintaas maxay kaaga dhigan tahay alxamdu lilaah wakafa wasalaatu wasalaamu calaa rasuula bacd arintaa waxay ka dhigantay way garanaysaa qof kastoo muslima shucuurkiisa yani wax weyn bay ka bedelaysaa oo maanta danaynaya ummadda islaamka iyo diintooda iyo nusrada loo gargaarayo kuwii hore aanu daawanay aanan xaadan xiisay noo lahaayeen laakiin maanta waxaay nala tahay nasiib weyn ilaahay subxana watacala uu qeyb noo siiyey waxaana ka dhacday wax wanaagsan oo natiijo wanaagsan oo masiiriya ummadda ugu soo baxday waa gartay qof hore uga soo qeybgalay shirar kala duwan ayaa tahay magaalooyin fara badanna soo maray oo dacwada muddo dheer kusoo jiray bal qiimeen inaga sii shirkan maxaad ku qiimeyn lahayd muddo shan maalin ah halkan ka soconaya shirkan muddada shan maalmood oo inoo socda shirkii shanaadna ah waxaan ku qiimeynaya horta marka duruufta uu ku abuurmay ama uu hoos jooga loo eego uma dhowo shirarka ka dhaca mudunta markaa kale aan arki jirnay waxa weyaan dee mustawo weyn oo ka qiimo weyn weeyaan wuxuu kaga qiimo weyn yahay ahdaafta lagaga hadla halkan waa arrimo waaweyn oo masiirka diinta iyo ummadda ka mid a qodobadan halkan laga naqaasheen bayaankooda arki doono lagagama naqaasho halka lagumana soo hadal qaado qodobka labaad uu kaga duwan yahay waxay tahay ummad yacni ah hal tawajuh iyo aragti midaysan iyo mowqif iyo muctaqad mudaysan oo hal qodob oo midaysan laga wada hadlo isku si midaan looga hadlo halkan mooye meel kale kuma arag meelaha kale wejadu nadar ama aragtiyo kala duwan ba iskaga hor yimaata qaarkoodna shirarka noocana waa lagu dagaalama waana lagu kala kacaa qaarkoodna iyadoo xataa dadku mubtadayiinba ha noqdaane laysku xiqsan yahay oo la iskhilaafay oo qowlada qaarkood xunba ka muuqato iyu dhammaada ama uu burburaa wax kama soo baxaan ama wax lagu silcay oo laydhaa wax meesha kaga kaca ayaa ka soo baxa taana wuu kaga duwan yahay mulaaxadaad badan oo kalena wuu kaga duwan yahay duruuf ayuu ku soo beegmay uu maraya maanta dalkeenna diinteenna iyo dadkeennu duruuftaasoo muwaajahada maanta cidda gelaysaa lagu soo ururiyey bal inay wax ka soo idhahdo inta halkan isugu timi taana cid la wadaagtaa maanta geeskan aan joogno ma jirto markii koowaad maaha goobtan meelaan ahayn oo ayaan kula soo kulma xafalaad ay ka shaqeynaya fariiqan laftiisu sidanoo kale ah tanna waan arkay shirarka iyo qaabilsha iyo meelaha xafalaadka labadaba gaar ahaan kan shirarka qaabilsan diyaarinta iyo qabanqaabinta iyo iskudubaridka iyo tansiiqa wada shaqaynta fariiqyada kala duwan oo wada shaqaynaya waxaan odhan karaa meeshan waxaa ka dhacaya kamaanduusnimo waa nidaam indibaad yacni sidii loogu talagalay ee loogu tala qorshayaasha nidaamka inuu socdo u dhacaya waxaan odhan karaa nidaamkan oo kale laga waayey mudun iyo meelo mutaxadira oo qalabkay ku shaqaynayaan wuxuu wada mutadawiriya wada wax wada horumarsan ayaan nasiibkan helina macnaha waxaan odhanayaa waxaan aragnaa iimaanun fi lqalbi wa qowlun fi llisaani wa camalun biljawaarix ijtamacuu fayacmalna qalbigii iyo qowlkii iyo camalkii oo intuu iswaafaqay oo iimaani ah howlgal iyo camal isu bedelay ayuunbaa sidan oo kala samayn karaa halkan ku dhawaad boqol caalim oo culimada wilaayadka ka mid ayaa isugu timid ugu dambeyntiina fatwo sharci ah iyo bayaan khitaami ah ayay culimmadu soo saareen nuxurka waxa aad ku cadayseen fatwadaas iyo waxaa la doonayo inay xaqiijiso maxaad ummadda uga sheegi karta horta marka hore bayaanka meesha ka soo baxaya culimmadu dhammaan way tadaawileen agarkoodu mawaadicda lagu kala qoray isku soo dubiridkii iyo soo habeyntii dabeedna lajnada gaara loo saaray haddana dib baa loo wada eegay waxa weeyaan horta hadafka loo socdo iyo mowduuca meesha lagaga hadlayo asaasiyadiisa koowaad waxay tahay waa masaa'il waqtiga raahinka ah qoseeya masaa'il caqadiyana markaa weeyaan waxa weeyaan dalkeennu maanta waa muxtal ama waa lagu soo duulay diinteennu waa mustahdaf oo hadaf baa bartilmaameed bay u tahay gaalada iyo munaafiqiinta iyo cid iyaga raacday waxa weeyaan dee mowqifii laga qaadan lahaa xukun ahaan gaaladan soo duushay waxay leeyihiin markaasi dee iskamay imanin hoggaan usii jooga soo dhoweeyey dad cumalaha u shaqaynaya xukun ahaan maxay yeelanayaan kuwaas haddii xukun la siiyo maxaa ka dhalanaya thamaradii maxay noqonaysaa maxaa lagu waajahayaa maxaa markaasi mowqif aynu ka leenahay dalkan muxtalia la qabsaday cadowga jooga marka lasoo saaro masalada muwaajahadeedu maxay noqonaysaa macnaha waxa weeyaan xukun iyo thamaradiisii waa axkaam masiiriya oo diinta ka mid ah oo marka masaladaas yani waxaasi de waa khaarij can iddiin wa can shariica xukmuhu kada wixii ummadda islaamka iyo kala gudboon dadkii dantan haysanana waa taa iyadana markaa waa gartay si gaar haddaan usoo noqdo adiga waxaad ku qornayd mid ka mid a mawaadiicda laga niqaashay gaar ahaan nasaarada iyo hay-adaha faafiya tansiirka dabcan nin waayo arag ahna waa tahay oo halista kooxahaas ka warhaya in badan la dagaalamay afkaartooda muddadii aad dhulka waqooyi joogtay ma jiraan tilmaamo ama simaad lagu garan karo hay-adaha noocaas ah ee howlahaas ka shaqeeya ee la dhihi karo qodobkaas iyo qodobkaas iyo qodobkaas ayaa simaadka lagu garan karo ka mid a alxamdulilah wasalaatu wasalaam cala rasuul bacd sayid maxamed cabdilla xasan baa wuxuu yidhi dumar iyo caruuriya waxaan duconay noocayman bulshadii macnaha meel keliya u fayoobi may jirto haddaad doonayso markaasi meelaha ama tilmaamaha lagu garan karo hay-ad tansiiriya ama tabshiiriya maxay tahay waxa weeyaan horta waxaad iga sadiqdaa hay-ad kasta oo ku dabale wadamada nasaarada ku daaban yihiin ama ha noqoto dadka afraaddii fulinaya maxalli ama dadka muwaadiniinta loo yaqaan ama ha noqdaan waxay iyagu ugu yeedhaan ajaanib oo gaala ah miday doonaan ha noqdaan oo haayadoo wadankeena ama qudri inaga inaga midoo islaama yimi markay ku yimaadaan saddex midun ka eg wax kalea kaga talageli inay markaasi dadi wada kiristaannimo ay yihiin gaalaysiin nooceedoo dhan ina ay yihiin jawaasiis inay yihiin dad dadka fawaaxish iyo balaayo ku beeraya imaa waxaad tidhahdaa saddexdiiba way qaateen wadiifo ama laba ka miday ku sugan yihin ama ugu yaraan mid ka miday ku sugan yihin mid waxay wejigay ku timi ku koobsanaysaa yacni yaclamu thaqalaan siyaasiyiinta u yeedhaana way ogyihiin ciidamada amniga meelaha ka shaqeynayan joogaana way og dadweynuhu u ogyihiin marka horta marka hore waxaad u diyaargaroobaysaa inay barnaamijkaa ku jiraan waxaanaad ku garan waayin meel kastaba markaba waxaad arkaysaa hadday far la soo galeen ay yidhaahdeen maala arrimo ijtimaaciyaanu ka shaqaynaynaa waxaad arkaysaa iyagoo tobankii faroodba kala bixiyey iyagoo mujtamacii dhex galay iyagoo dadkay ugaadhsanayaan tilmaamaha kuwaan hore usoo sheegay ay yihiin ama markaasi baadhiya haw qabtaan xidhiidha hala sameeyaan munadamaad haw sameeyaan meelo yaroo waxaanu idiin samaynaynaa gaaro tacliin dadbanoo gaaraanu idiin samaynaynaa waxaad arkaysaa iyagoo bulshadii dhex gelaya oo aan ku koobnayn xafiisyadooda iyo meelaha loo ogolaaday inay deganaan waxaad arkaysa iyagoon ilaalinayn amnigooda mararka qaarkood istaafka ilaaliya ka baxsanaya si ay dad ula kulmaan iyadoon cidi muraaqabanayn maxaad nooga sheegi kartaa tusaalooyin ama dhacdooyin aada la kulantay intii aad dacwada ad waday aada la dagaalamayseen afkaartan guracan ee nasaarada waxaa weeyaan horta waxyaabo badanoo waqaa'ica usoo jeeday niman mubashiriin oo kiristaan faafinaya qaar madow iyo qaar caddaanaba waan isu waajahanay waxaa noo yimid dad inaga markaa waddanka jinsiga soomaaliga ka dhashay waxaa ugu daran markaasi kuwan gaalada ah oo marar badan aan isu waajahnay waxyaabihii iigu yaabka badnaa ee anigu aanu iswaajahnay hay-ad kiristaaniya oo laba sannadood inka badan aanu kala laalaadnay labada hay-adood waxaa la kala odhan jiray somdef niman maraykana laba nin ah labada ninba xaasaskoodii wataan ayaa mas-uulka ahaa hay-adna waxaa la odhan jiray nnm norwegian mission bay ahaayeen waanaanu hellay xogtoodii waxa weyaan waxay si markaa mutashaciba u degeen bey-ada hargeysa iyo weliba gobollo kale iyagoo xaafadaha dhex digaya xaafad walba waxay ka karaysanayaan boosas mucayana iyo guryo ay dad shicbi leeyihiin xafiisyo iyo meelahay dadka kula kulmaanay hawlahooda ku qabsadaan ayay ka dhigteen laba sannadood baanu dacwad ku wadnay ashkatana ku wadnay waxaanu soo bandhignay dhugumatiyaalkii iyo beeballadii ay faafiyeen iyo dadkii ay la kulmeen iyo muqaabiladii sameeyeen oo markhaati ah laba sannadood kabacdi horta annagu waanu u dhib mudannay oo xangaruufasho badan iyo xabsi iyo waanjuucin badan waan kula kulanay dhibaatooyinka aad la kulanteen ayaa waxyaabaha aad ku mutaysateen ay ka mid ahayd yacni oo maxkamadda markii horreysan soo hortaagay wadaadkan waxaa laga rogi leeyahay haayaadka waddanka u jooga samafalka beddelkeediina waxaan soo dhigay beeballadii iyo ummaddii ay tansiirinayeen iyo waxyaabii aanu ka diyaarinay dhugmiyatiyadii iyo ummaddii shacabkii ka kacday iyo wixii ay qoreen waan hor dhignay wayna ku qanceen waanay caddaatay waxaa iigu yaab badnaa nin ka mida haayaadkan weliba ra-iiska somdef maalintii u dambeysay wasiir daakhili iyo ninka haystaa sirdoonka iyo ninka amniga haystaa baa ugu yimi meel dhakhtara oo meesha hargeysa ku yaala markay ugu yimaadeen waxay dhahan waxaanu doonaa wadahadal baan kula yeeleen inaad noogu timaado xafiiska wuu diiday way u hanjabeen markaa oo waxa kula hadlaya balin waa dadkii rudbada lahaa dabeedna xafiiskii ayay la tageen wasiirka daakhiliga waqtigii dowladdii seylaanye ayay ahayd markii loo soo bandhigay dhugmatiga aan u dhiibnay la yidhi waxaad faafisaa diinta kiristaanka dadka bulshada meeshan ku nool muslimiinta ana dee kiristaankan aad ku faafisay tan lagugu haystaana maxaad kaga jawaabaysaa halkii laga eegaya inuu nagu dafiro oo annaga ay nagu soo noqdeen waana siday jeclaayeen baa wuxuu ku yidhi oo taasi ma wax qarsoonba idinka laftiinaan ka bilaabayaa raxmadda ciisaan ugu yeedhaya dadka idinkanaa idinku baaqaya waa dadka hortooda wasiiradii iyo amnigii iyo sirdoonkii u yeedhay ee doonayay waraystaan ayuu si cad ugu yidhi idinka laftiin raxmadda ciise idinku yeedhaya marka sheekhana maxay tahay asaaliibta iyo wadiiqooyinka lagula dagaalami karo loogana guulaysan karo ee is leedahay adigoo soo koobayo xal ama solutions bixinaya oo kow laba saddex horta marka u horeyse xalka intaanaan taabanin waxaynu waajahaynaa aynu ogaano waxa weyaan markaan ku warramaya imika miithaal baad weydiisay iminka way u midho dhashay hadday tahay majaalaadka caafimaadka iyo hadday tahay meelaha tacliinta hadday tahay markaasi tacliimta leefaladeeda hoose iyo kuwa dhexe iyo kuwa ugu sarreeya way hantiyeen bale waxaa lagu tala jiraa tuulo ka mid ah oo goboladan ka imiya hargeysa magaala madaxeeda u tahay ka mida inaanay ka madhnaanin imaa ugu yaraan iskuul ka mida iskuuladan kiristaaniga ee miishanka in laga furo bisifa iyaga sharciya say u yaqaaniin oo dowladdii ay fasax iyadan ka haystaan dowladduna ballanqaad bay u samaysay iyo wala fulin iyo baawar dowladeed inay arrintaa ku dacmiso horta waxa weyaan arrinta dagaalka intaa leeg ee awal dushuu kaaga imanaya xataa iminka maxalliga ah wixii o dhan mushtarag yihiin muwaajahadiisiiyo sia xal loogu ridan horta wax basiida oo fudud ma aha laakiin horta maanta dee waxaa la yidhi haddii dayax la waayo xidigaha lagu gudaa halkan aynu joogno maxaa maanta ah wax xuluula mawaaqifa aynu yeelan karno horta marka u horeysa bayaan cad oo cidda ay markaa macnigaay qusayso iyo ummadda kale islaamka haddii meelahaasoo kale waxa ka jira ka beri ah horta in lasoo saaro waa digniinta koowaad iyadoo la baxsinayo waxa ay ku sugan yihiin dad kale loona cadaynayo cidda weliba khaaska ah ee ilaahay ammaanada weydiinaya waa culimo meeshii doonaan ha joogaan si gaarana qoladaa risaalad lagu wajaho ayay u baahan tahay innagana waxay nagala gudboon ka iclaam ahaan iyo xaraka ahaan waa wax inoo yaala wixii intaa ka sii dambeeya dee waxa weeyaan waa qorshaha halgankunbay ka mid tahay halgankan maanta xarakatu shabaab almujaahidiin ay u taagantay daldhan iyo diintiisa iyo dadkiisa inay badbaadiso ayay ka mid tahay intaa wixii xalay ka dambeeyay fartaa taagan farta ayaa taagan waa gartay ee ugu dambeyntii dadka muslimiinta ah hadday yihiin dadka muslimiinta ee kasoo jeeda gobolada waqooyi iyo kuwa gudaha wilaayaadka islaamiga ku nool iyo xitaa dibadaha dadka ku nool iyo dadka ugu nugul maanta aad is leedahay ololahan tansiirka waa kuwa ugu nugul ee uu saameynayo maxaad ku oran lahayd dadkaas waxaan horta marka dee waa naseexo waxaan dirayaa horta kuwa dabadii naga jira iyaga dee meeshii dee dhibaatadu ka jirta laga soo amaabulayay bay joogaan waxay ka dhigan yihiin kuwa iyaga horta islaaliya baynu laan dadka gacanta ku haysaana ilaashada intaani fursadu dayacmina ha laga soo takhaluso halkaa halaga yimaado haddii kale waxaanu leenahay nin badweyn ku dhacay oo aynu ku leenahay waar haqooyin badweynna wuu ku dhacay dabaalna ma yaqaano haqooyin haddaynu ku leenay kaa waxa inoo baaqi waa dalka gudihiisa markaynu nimaadno horta dalka meel nama nabad qabto intaa wilaayaadka islaamiga ay maanta ka shaqaynayaan raaya towxiid ka dulbabanayso ee dee walaaluhu ay dhiigoodii u qubayaan hay-adihiina goor hore laga sifeeyey hay-adihi mar hore dee indarnas ay ka baxeen inta horta maanta dee laysku haystaa ee macrakadu ka taagantahy waa intan weeyaana nabad qabtaa waxa kale meel bad qabta oo meel dhaantaa ma jirtae anigu intii aan ka xog warramaya waa intii aan joogay meelaha kalena kolley war waan ka hayaa waxaan leeyahay bulshadii muslimiinta maanta waxay idiin taagantahay nin soomaaliya wuxuu ihi alamtara soo dhaaf maalin wax la xeeriyo cabsi qofku naftiisa iyo ehelkiisa maalkiisa u baqda la xeeriyo maalin markaasi amni baynu ilaashanaynaa la xeeriyo dana kale iyo maslaxad khaasa la xeeriyo maanta ma marayso caqiidadii iyo diintii iyo akhlaaqdii bay maraysaa waa bes waa nihaayadii intaa haddii laga farxashana waxa weeyaan nolol duunyo iyo mid aakhiro midna ma jirta labadiiba oo la seegay maanta halkaa inaynu ku wada guntanaa culimo iyo caambo waajib inagu ah inay ka kacaan oo ummaddaasi markaa ninku markuu ugu yariyo daadkan ku soo dumay naftiisa iyo ehelkiisa siduu uga moosaya uu ku tala galo hubiyo gabadhiisa iyo carruurtiisa iyo habliisa iyo nimadiisu maalintii habeenka halkay ku sugan yihiin cidda ay la xidhiidhayaan marka waxaan leey horta feejignaan khaasa oo awliyaal umuure dadka markaa mas-uulka ka qoysaska marka labaadna dadka guud ahaan ammaanada culimay saarantee culimooy qiyaamaha ilaahay baa hor iman doontaan turjumaana idiin dhexaynin ammaanadii waa laydiin dhibay diinta iyo ummadda waa laydin weydiinayaa alla kaga baqda oo ha u hoosaasinina eh naftiinna u tadxiyeeya oo dadkiina maanta badbaadiya saasaan ku leeyahay baarak allahu fiik jazaak allahu khayr aljaza wajazaakum allahu khayr aljazaa allah yuthabitukum wayusadidukum baarak allahu fiik الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubintii dhacdooyinka iyo walaalkeena suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku dhaawacmay madaafiic maanta ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen saldhigga murtadiinta ee buundada weyn ee degmada afgooye wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay saaka dagaal culus ay ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada qansax dheere wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa buundada weyn ee magaalada beledweyne hay-ad gaaleedka qaramada midoobe u qaabilsan waxaa loogu yeero arrimaha xuquuqul insaanka ayaa warbixin ay soo saartay si qoto dheer kaga warbixisay falalkay isugu jira kufsiga iyo tacadiyada ay ku kacaan maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed warbixinta oo soo bandhigtay tacadiye ka dhanaa shacabka ayaa sheegtay in hay-adda sirdoonka kooxda ridada iyo wixii ugu yeedhaan milatariga ay mas-uulka yihiin falal tirabeel ah oo isugu jira kufsi iyo jirdil ka dhacay magaalooyinka ay ka arrimiyaan kadib baaritaano iyo tirakoob ay sameeyeen xubno ka tirsan hay-ad gaaleedkani kufsiga haweenka oo ka mid ah falalka ay diiwaan geliyeen guddiga ka socday hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqda aadanaha ayay ku soo bandhigeen inay geysteen maleeshiyaadka murtadiinta waxay sidoo kale guddigaani hay-adda sirdoonka kooxda ridada iyo maleeshiyaadka waxaa loogu yeero milatariga ku eedeysay dilalka bareerka ah ee shacabka iyadoo magaalada muqdisho ay tahay halka ugu badan ay dilalka ka geystaan askarta kooxda ridada arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo waayadii dambe ay sii xoogeysteen dilalka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed ee ay geysanayaan maleeshiyaadka murtadiinta xiisad colaadeeda u dhexaysa laba maleeshiya oo ka tirsan murtadiinta ayaa ka taagan gudaha magaalada cabudwaaq ee gobolka galguduud taasoo salka ku haysa waxay ugu yiraan nidaamka awood qaybsiga ee golaha deegaanka ee degmadaasi oo uu dhowaan soo dhisay maamulka shahaadala dirarka ah ee galmudug iska horimaad culus oo u dhexeeya labada maleeshiya ayaa ka dhacay gudaha degmada cabudwaaq halkaasoo laga soo tabiyey khasaare kala duwan oo u badan dhaawacyo soo gaaray dhinacyada iyo dadka shacabka ah ilaa wareedyo deegaanka ah ayaa xaqiijiyey in maleeshiyaad ka caraysan qaabka loo qeybiyey waxay ugu yidhaan golaha deegaanka ee degmada cabudwaaq ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada ayna halkaasi kula dagaalameen maleeshiyaad ka tirsan booliska maamulka ridada galmudug inta la xaqiijiyey waxaa iska horimaadkaasi ku dhaawacmay laba qof oo shacab ah iyo hal askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadkii dagaalamay inkastoo xaaladdu ay tahay mid kacsan haddana lama oga halka ay ku biyo shuban doonaan xiisadahani ka dhex taagan maamulka ridada ee degmada cabudwaaq ee ku aadan qaabdhismeedka loo maray waxay ugu yeedhaan awood qaybsiga golaha deegaanka dhowaan ayay ahayd markii maleeshiyaad caraysan ay xireen garoonka diyuuradaha macmalka ah ee degmadaasi taas ayaa iyadana salka ku haysay nidaamka ay ugu yeedhaan awood qaybsiga wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka jabhadda o l a ay la wareegeen magaalo kaabiga ku haysa caasimadda itoobiya ee adis ababa maleeshiyaadka jabhadani ayaa gacanta ku dhigay magaalada mullo waxayna adis ababa ay u jirtaa soddon iyo toddoba kilomitir waana mid ka mid ah waddooyinka muhiimka ah ee gobolka oroomiya ku xidha caasimadda sawiro jabhadda o l a ay ku faafisay baraha bulshada ayaa muujinaya iyagoo si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada waxaana isaga cararay ciidamada deegaanka oromada iyo kuwa itoobiya xukuumadda adis ababa war rasmiga kama soo saarin qabsashada magaaladani nidaamka abiy axmed ayaana iska indhatirayaa khatarta o l a oo markaani albaabada u garaacaya caasimadda toddobaadkii hore ayay dowladda itoobiya sheegtay inay soo afjartay jabhadda oromada balse sheegashadaasi ayaa baynowday markii ay gacanta ku dhigeen magaalooyin muhiim ah oo ka tirsan gobolka oroomiya jabhadda o l a waa jabhad mucaarad ah oo ka soo horjeeda dowladda itoobiya falanqeeyaasha ayaana sheegayaa in saameyn weyn ay ku keeni karto isbeddelka itoobiya haddii aan laga hortegin inta aysan xukunka ka turin nidaamka hadda talada hayaa ugu dambayntii kooxa hubaysan ayaa weerar ku qaaday goob uu ka qudbaynayey wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda kenya xilli uu ku sugnaa gobolka waqooyi bari ee ka mid ah dhulalka muslimiinta iyo xoogga ay ku haysato xukuumadda nairobi kithoro kindi ayaa waxaa rasaas xoogan ku furay kooxa geellay soomaali ah oo ka soo jeeda gobolka n f d wuxuuna xilliga uu qudbaynayey uu ka hadlayey xiisad u dhexaysa xoolodhaqatada soomaalida iyo beeraleyda nasaarada ah isagoo ka hadlayey weerarka lagu qaaday ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda kenya yidhi haddii ay la tahay inay ka hubbadan yihiin amba ka tababar wanaagsan yihiin ciidamada amniga waxaan arki doonnaa maalmaha soo socda xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaada guuleed iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وت- waa hagaag barnaamijkeena faafreebka wararka ayaan ku guda jirnaa sidee ayaa looga daboobi karaa ama looga gaashaaman karaa warka uu kuusoo tabinayo qofka namiimka ah ee dirdiraalaha ah si aysan u dhaawacmin walaaltinimada ka dhexaysa muslimiinta haddaba kusoo dhowaada xalaqada saddex iyo kontonaad taxanaha aan ku falanqayno waxyaabaha fasahaadiya uquwada iimaaniga xalaqaadkan waxaa inoo soo jeediyey sheekheena sheekh casaam abu yaxya xafidahullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد waxaynu ku soo dhaajinay mufsidaat ulukhuwa xalqadan xalqadii ka horreysay waxaynu ku soo sheegnay namiimada iyo iskudirku inuu yahay waxyaalaha fasahaadiya ukhuwada dadka muslimiinta ka dhexaysa waxaynu caawa iskortaagi doonaa dadka namaamiinta ah warka ay tabinayaan sida lagu daaweeyey ee qofka muslimka ee loo soo tabinayo uu isaga daaweynayo imaamu nawowi raxmatullaahi calay ayaa kutubtiisa qeyb ka mid ah waxa uu ku sheegay lix shay oo qofka la rabo inuu qofka namaamka warkiisa uu isaga daaweeyo lixdaa shay waxaa ugu horeysa an laa yusadiq liana anamaam faasiq qofku waa inaanu rumaysanin warkan la wado waa inaanu rumaysanin qofku haddiiba uu tafaxaytay inuu war intuu qaado warka qof kale uu u gudbiyo laba qofna uu isku diro waa faasiq nin faasiqana in warkiisa la qaato oo la rumaysto maxay tahay waa mamnuuc waa xaaraan weeyaan allahna tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu mid faasiqa hadduu war idiin keeno iska caddeeya iska suga fatathabatuu waa qiraaco kale weeyaan iska suga haddii markaa aad tiraadid waan rumaysanayaa waxay noqonaysaa nin faasiqa warkiisa inaad rumayso ayay noqonaysaa daawada ugu horeysa waxa weeyaan markaa inaanad haba yaraatee rumaysanin daawada labaad waxa weeyaan an yanhaahu can daalika wayansaxuhu wayuqabixa lahu ficlah waa in qofkan markuu warka kuu keena aad tidhahdid waryaa isku dirkaiyo diradilaalnimada aad wadid jooji waa inaad tidhahdid oo aad u naseexaysid oo aad tidhahdid walaalow waxaani kuu dan maaha in adiga war intaad ii soo qaadid hebel baa waxaa kugu sameeyey ama hebelay waxaa kugu samaysay aad ii soo qaadid waxay kuu tarasamaaye jooji waa inuu idhaahdo waa inuu weliba hadduu qaado waayo naseexadiisa uu ku caayo idhahdo tuughaa inaad tahay maana oo dadka muslimiinta raba inuu kala dilo raba waxaa in badan badan in gabdhaha iyo raggooda loo kala war qaadaa badane in gabadha waa inay tiraahdaa qaymad baa tahay aniga ninkayga iyo zawjkayga ayaa rabta maxay inaadna kala disid rabta rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa ayuu la hadlay markaasuu wuxuu ku yiri rasuulku laa yubalignii axadun can axadin min asxaabii shay-an fa inii uxibu an akhruja ilayhim wa ana saliimu sadri wuxuu rasuulku lehi calayhi salaatu wasalaam waar midkiin mid kale ayuu wariga soo gaarsiin asxaabtayda ayaan layga warramin asxaabtaydaas yaan layga warramin anu waxaan jecelahay haddaan geeriyoonayo inaan ummadda ka dhex baxo anoo saliimu sadriya inaan ka dhex baxo oo qofna haba yaraatee caloosha waxba ugu haynin marka qofkan walaalkaaga warkaaga soo tabinaya waa inaad tiraahdid jooji warkaas inaad tiraahdid haddaad joojid tiraahdid waxay u badan tahay inaan mar dambe isku day maxay inuu war dambe kuu keeno daawada saddexaad waxa weeyaan hadduu joojin waayo an yubgidahu filaahi tacaala waa inuu ilaahay dartii ugu cadhoodo u naco oo ninka uu gooyo weeye ama gabadhaa warka tabisa la gooyo oo cid ay la sheekaysataba ay weydo ama cid uu la sheekaysto uu waayo sababtu maxay tahay qofka namaamka waa bagiidun cinda allahi tabaaraka wa tacaala waa mid alla agtiisa laga necab yahay weeyaan waa mid ay waajib tahay in la naco oo ilaahay dartii loo naco ay waajib tahay weeyaan marka qofka haddii qofkan uu naco uu eriyo hadha waxay daawo u noqonaysaa maxay inuu qofkan uu ka toobad keeno ayay keensanaysaa daaway noqonaysaa markaas daawada afraadi waxa weeyaan an laa yadunna biakhiihi alghayb assuu walaalkiisa warka laga soo tabinayana waa inaanu wixii looga sheegayay aanu rumaysanin ama xataa dhanni xataa aanu ku qaadin maxay waxaan la sheegay inay dhab tahay aanu dhanni ku qaadin weeyaan ninka warkan kuu keenay ee sidan kuu soo tabinayay ama gabadha kuu keentay waxaa kuu soo tabinaysaa walaalkaaga kaa maqan kugu dir macna walaalkaaga kaa maqan yay kugu dira dad quusan weydidna u tag macna daawada shanaad waxa weeyaan an laa yaxmilahu maa xukiya lahu cala tajasusi walbaxdi can dalik qofkii warka loo soo tabiyey waa inaana ku xambaarin maxay hadduu xataa naqadiininkii oo u cadhooday haddana ku xambaari maxay inuu isku dayo bal inuu warkii inuu run yahay in kale uu baarbaaro macna qof kaste oo inta wax loo sheego ama wax tuhuma oo tuhumadii baarbaara aala waxaa lagu itixaamaa in indhihiisa la saaro ayaa lagu itixaamaa intii lagugu itixaami lahaa markaa waxaanad mahadinin lagugu itixaami lahaa habaarhbaari ha baxsinin qodobka u dambeeya waxa weeyaan allaa yardaa linafsihi maa naha namaama canhu falaaxkii namimata waxaa kaloo la rabaa qofkan inaanu naftiisa uga raali noqonin wixii uu ninkaa ka reebayey taa waxaa looga jeedaa waxaa weeyaan ninkani war buu kuu keenay warkii uu kuu keenay baad uga cadhootay waad ka nahyiday waad uga naseexaystay maad rumaysan laakiin cagsigii maxaa samaysay waxaad tihi hebel baa warka warii keenay xun baad tihi macna oo warkii baad sii tabinaysa oo sii sheegsheegaysa waxaad leedahay ninkaasi waa dira diraale dadku isku diraa warkaas ha samayna sababtu maxay tahay dhinac baad waxaad ka shabahaysaa hadhow maxay ninkii aad ka shabahaysaa adaaba namaam noqonaya macna qofku marka waa inuu ka aamuso weeyaan cumar cabdilcasiis radia allaahu canhu wa raximahullah ayaa waxa u yimi nin wuxuu ku yihi ninka hebel la yidhaahdo ayaa waxaay waxaas ka sheegayay markaasaa wuxuu ku yidhi laba xaalo kala dooro inaan ninka u yeedhno oo warka aad sheegay sidaan u bandhigno haddii warkaasi uu noqdo war beena uu noqdo waxaad ogaanaysaa in aayaddan qur-aankan kugu tadbiiqin doono yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binabayn fatabayanuu maalin kasta waraad keentan oo hubin doona macna haddaad run sheegtidna waxaad ogaanaysaa in aayaddani ay ku haysato xamaazin mashaa'in binamiim haddaad rabtidna nin waan si ka cafinanaya orda dhaafi kuri markaasuu yihi alcafwa yaa amiira almuuminiin laa acuudu ilayhi abadan ku noqon maayo macna waa daawadii salafku radwaanu calayhim qofka warka wada ay ku daaweyn jireen waxaanad ogaanaysaa hadduu ninka maalin hadyad kuu keeno oo hadya namima kuu keeno maalinta dambe taadu cid kale markaas oo u gudbinayaa u gudbinaya lax walba shilalka isdhigto ayaa lagu qalaa ay soomaalidu tidhaahdaa marka in war lagugula soo dhiirado oo lagu keeno waa wax adiga laga arkay bay noqonaysaa waa in laysjiro weeyaan ilaahayna tabaaraka wa tacaala carabkeenna inuu ilaaliyo ayaynu weydiisananaa qalbigeennana qalbi u saafiyo dadka muuminiinta oo ka dhigo oo xiqdi aan ugu jirin subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحمانا الله توفيقا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaanu ku guda jirnaa sida aad la wada socotaan dhowaan waxaa soo idlaaday shirkii nuqabada ee ka dhacay wilaayaadka islaamiga haddaba nabadoonadii shirkaasi khudbadaha ka jeediyey waxaa ka mid ah ogaas xaaji cabdulaahi axmed maxamed oo ka mid ah waxgaradka beesha garre
كم طال اشتياقي لرؤية الأحباب وحب التلاقي في ظل الإخاء حمانا الإله من بعد بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني في الله أولا ilaahay absadiisa isdirdaaragnaa alla kiinu abuuray oon ka absanay alxamdu lilaah ilaahyaa ka mahadsan ilaahaynu waafajay nicmatan mahadee alle kabacda mujaahidiin aba uweyd uwiin intii degma iyo gobol iyo xaraka iyo oo dhuugiin ayaas u mahdinaa islaamka adowgas tuseen islaamka waxaa muhiim ay adowgaa in idi ogaatay hor adowgaa horta in idi karatay adowgii islaamka adowgas ay mujaahidiin inda tusta alxamdulilah ilaahiyaa ka mahadsan marba dee adowgaa idi karata berki u sheetay waa us ogaataa waa badanaa hortay la hadala wah wiino aan iska taraay ma laha annag horta culummadu iyo uwaasyada barkood la ehlisheedin culummadu waxaa caddeese sharciga ilaahay in laka dhaqanay ilaahay sharcigiis ku tubis in laka dhaqanaya saa saarta annagkana waxaa ballanqaadna ugaasyad u nahay in un tanfiidino ummaddii hoggaan u nahay un ku fulinay arnade tareenkan un saarnay tareenkan jihaad ummaddan in la saaray annakan intaasaa ballan qaadna jihaad hadda wuu isbedele jihaad waxaa iska bedele nabiga moxamed sala allahu alayh wasalam jihaada marka us ballaaw share beder laka ballaaw share markii oo oo safad niman ansaar ay basaabahen niman ansaar ay bangasaabahen quraish maater waria un kun manfadalino ter kun ansaar manfadalinun quraish saaba ayagaa u ka'een sadat mubaarazada igi kaleen quraish iyo niman quraish ayaa dagaalaneen dagaal hatay waa ka balaawat un alxamdulilah hatay waanu balaawatad waxa ka balaawata shalay mahad la sheeq warsangene iyo saaduulu warsangene ku hordarada yah nicma maya maaho lamadii isla dhalatay in kambirkan sharay kambirkan sharay diingi iska dilin maya waa balaawataad dagaal hadda markan waxaa dhoogaa in oo lamadii kan murtada sharay iyo kan in sharay in isdilin sidii dagaalkii rasuulka balaawada sida ee meeshi abubakar elinges cabdiraxmaan dhinackii kale kisheeda ama kii reetan islaanay sid usaa qaado waa ka yar maalaan iidla ku goobshan aanan iidla ku goobshan ayaa is yareen abu ubeyd oogisa dil umar abtigisa dil haye mal isreebede abgaal abgaala diyaar u ay karkarri diyaar u ay kii walba qabiilkiisa diyaar u ay had abo al-shabaab iyo abo saldeera horta al-shabaab inuska arkin qabiil walba waxaa si ballan qaadaya in gaaladaasa dhaha qaad wasalaamu calaykum waraxmatullah عليكم السلام
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسليما waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعليوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما